ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke ayaa maalmahanba ku sugnaa dalka maraykanka ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu waraysi gaara siiyey idaacadda v o a waxaanu ku sheegay in weli dowladdu ay ka rajo qabto in xal loo helo khilaafka ku saabsan baarlamanka maamulka juba falastiin axmed iimaan ayaa xalayto waraysi la yeelatay ra-iisul wasaaraha ugu horreyna waxay weydiisay ujeeddada booqashadiisa
laba ujeedo waa lahayd mid waxayd amniga muxuu ahaa qodaha amniga ee new york iyo u-nka ayaa casbay oo waxay ka casbeen in arrimihii soomaaliya amnigeeda iyo benchmarks waxay dhahaan amisom iyo ciidamada soomaaliyeed la falgalayay iyo sidii haddii wax lagu bedelayo iyo haddii wax lagu darayo iyo siday yihiin iyo inaan ka hadalno waxa aragtideena ay tahay ee ku wajahan ilaa labada kun iyo lix iyo tobanka ciidankaasi amnigaa sidii laga yeeli lahaa taban waxayd casbad ay dowladda mareykanka ismarkaasi ay fidisay inaan ku arko ayaga iyo aan wada hadlo waxa anagana horyaala iyo waxaan u baahannahay inaan aan ku talageli karno in labada kun iyo lix iyo tobanka amni ahaan iyo siyaasad ahaan si hadhowda markaan anagu hawsha u bilaabno aysan u dhicin maxaad arrintaas annaga nagala tushin weyseen waxaa noogu soo sheegi weyseen sidaas darteed ayagana u imid inaan kala hadlo runtii wadahadaladeeda nama fiicanay noo mareen
arrinta new york markii aad joogtay mudar ra-isul wasaar waxaad ballan qaaday in sanadkan gudihiisa al-shabaab dalka laga xoreyn doono waana ballanqaad aada u weyn marka la fiiriyo awoodda hadda dowladda ay leedahay iyo ciidanka amisom oo aan wax horumara sameynayn waayadii dambe maxaa isleedaha waa soo kordhi karaan oo ballantaasi ay ku fuli kartaa runtii haddee waxa weye sidii amniga hadda howlgallada iyo waxa jira nama raba inaan si gaara uga hadlo laakiin waxaa jira runtii dadaallo badan iyo maaragtay la wado waan rajeynayaa in hadda labada meel oo iyaga hadda kusoo hareynaya ah meeshatan jubooyinka ah ee corridorkan adugu ay hadda hayaan taas in runtii laga xoreeyo oo dalkii iyo degmooyinkii dalka inta gacanta inta ku had gacantooda in laga xoreeyo islamarkaana runtii loo diyaariyo sidii maamul i loogu sameyn lahaa degmooyinkan looguna diyaarin lahaa doorashooyinka labada kun iyo lix iyo tobanka marka waxaa jiraan runtii dadaalo badan oo aan rajeynayna insha allah sanadka inta socdaan in degmooyinkii gacantooda ku jiro o dhan ay dib loogu soceliyo gacan dowladda waxaa jirtay in waxyaabaha la filayo labada kun iyo lix iyo tobanka hadda aan soo hadalkaad waxaa kamid ah in ay soo dhamaystirmaan maamulada loo dhisayo gobolada dalka maamuladaasina caqabadaha ka yimid haddii ay noqon lahayd baarlamaanka juba baarlamaanka federaalka uu diiday maamulkii juba arrintaasi dowladda goordhaweydana waa adigii tegay meesha la yirahdo magaalada kismaayo oo madaxdii lasoo kulmay waxbaa lagu soo heshiiyey laakiin baarlamaankii go-aankiisi marna kama soo noqon xaggee maraayaan qorshahii aad arinta maamulka jubba aad ka wadeen runtii arinta waa sidaan markii anaga aan jubu aan tagna kismaayo waxaan ku heshiinay in aan guddi saarno guddiga wasiiraa oo soo daraasadheeye wixii anaga cabashadii ka taagnayd dhisihii baarlamaanka laga dhisay jubbaland in ay markaas daraasad ay soo saareen waxay talaana kusoo celiyaan si xal waala loo gaaro arrinta baarlamaanka uu sameeyo dee baarlamaanka hadda uu codeeyana dee waa jirtaa laakiin anagu wali waxaan qabaa arrintan waa arrin siyaasadah u baahan in la xaliyo marka sidaa ogtaana meesha caalamku hadda kasoo saartay muxuu ahaa communike ay leeyihiin guddiga uu ra-iisul saaray arrintii hawadaan waan rajeynaynaa baarlamaankuna qole wadahadala nooga socda arrintaas in guddigaas inta la saaro arrintaas runtii si siyaasadeeda loo fadhiisto cawashada loo dhageysto wixii xala markaas lasoo jeediyo sidaas darteedna aan anagu markaas ku talaabsano si xalwaana loo gaari laha xukuumad ahaan iyo adiga ra-iisul wasaare ahaan sidee u aragtaa go-aanka uu gaaray baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ku saabsan maamulka juba runtii dee baarlamaanku waa baarlamaan weeye annaga baarlamaankan uma hoos yimaado ummadda mathalaa iyagaa go-aankooda madax banaan annaga waxaa hadda ka dhihi karaan wajalaan laakiin haddana annaga siyaasad ahaan xukuumadda waxay u xilsaaran tahay inay wixii khilaafa iyo wixii siyaasada ayuu markaas xal u raadiso annagoo hadda xukuumad ahaan waxaan xal ka raadin karnaa qeydadaan jirtaa sidaan u xalinayn baarlamaanka oo madax banaan yahay isagaa go-aankiisa leh isagaa maaragtay u taallaa wixii ay go-aamineen wixii ay ka hadlayaan
arrinta kale taagan waxay tahay mudan ra-iisul wasaare arrinta ku saabsan xuduudaha gaar ahaan hadda maamulada laga dhisaayo gobolada mudug iyo galgudug waxaa jira ergooyin dhinaca puntland ka yimid oo shirka joogay oo loo sheegay inaanay shirka ka qeybgelaynin xaggee u aragtaa adiga inay tahay xuduudda gobolada mudug iyo galguduud ma qabiilaa lagu saleynayaa mise deegaan maxaa isleedahay waa ay tahay in saldhig looga dhigo maamulka goboladaas sidoo ogtay maamul xaal horta asaas waa in dadkii maamulkaas isugu yimid oo siixday maamulkaa markii horta waxaa isugu yimid oo siixday waxa aan xibin xeb galmudug iyo arsunna marka maadaama ay yihiin intaas dadkii isugu yimid oo siixay intaas ayagana maamulka hadda loo dhisayaa dadkan kaleeto hadda dhahaya meeshaan ku jirna iyo meeshaan ku jirna iyo qayb ka muuyaha masiixiyadda marka waxaa hadda wax loo dhisayaa oo dadkii siixa lahaa iyagaana maamul loo siin doona haddii la yihahdo meel fiican malaysaa xildhibaanadii baa hadda loo qeybiyey in lasoo xulo waan rajeynaynaa in xildhibaanada kala soo xulo spiikarkii magacaabaan baarlamaanka kadibna doorasha la gala haddii la yidhahdo dastuurku wuxuu dhigayaa laba gobol iyo wixii ka badan mudug iyo galgaduud markii la yidhaahdo haddii sida hadda aad sheegaysid lagu saleeyo maamulada ah gobol iyo bar ayay noqonaysaa puntlandna ma ogola in la yidhaahdo laba gobol oo ah mudug iyo galgaduud marka halkaas ma isleedahay waxaa ku jira caqabad dastuurkii ma waafaqi doonta arrintaas sideeda waxaa ogaataa dastuurkan weli waa qabli annagaa naga ka raawo cadda inaan dastuurkii aan ka dhigno dastuur yacni qabliyada laga saaray qodobada badan ayaa weli pendin ah runtii waxay ila tahay hadda waxaan la samaynayo o dhan waxaa lagu sixi doonaa haddii la dastuurkaas la samaynayo marka goolada waxaa u madax banaanaya xataa gool inuu keligiis intuu istaaga dhaqo anaga goolan uma raaci karno marka waa in ayada taas naga tixgeliya haddii taa dhacdo marka waxay ila tahay annaga hadda dhib weyn uma jiro dastuurkan waxyaabaha uu qabo dhan oo hadda kumeel gaarka ah waa laga saari doonaa waxaana qaba haddii la in xal loo helaya arrintaas kaas wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo u waramayey falastiin axmed iimaan